alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama tasliima kasiira ilaa ywmi اddiin ama bacd asal allaha caza wajal an yuwafiqanii waiyaakum lima yuxibuhu wayardaa waan yaxfada calayna diinana aladi huwa rasu amrina وأn يعيidna min اlfitn ma dahra minha وma baطn وأn yumiitna عalى الإسlاam والsuنة waxa in shاء الlahu taعaalى sida aad ku aragteen weysiiska aan wax ka oran doonaa qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi fasbir ina wacda allahi xaqa walaa yastakifannaka aladiina laa yuuqinuun aayaddaas suuratu ruum ugu dambaysa ayaa insha allahu tacaala aanu wax ka tilmaami doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga fududeeyo inooga fud in qur-aanka lagu tadaburo oo aada loo fahmo waa did ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka uu inagu faray una dhaleeceeye ilaahay subxaanahu watacaala dadkaan ku tadabburahay aan aada ugu fiirfiirsanahay qur-aanka kariimka hadduu qofku waxa weeyaan ugu fiirsado aayaadka qur-aanka waxyaaba waxa weeya aada iyo aad u fara badan oo ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay ayaa waxa weya markaas uga soo baxaya markaas aayaddaa fasbir ina wacd allahi xaqa ilaahay subxaana watacaala uu kula hadlayo nebiga sala allahu alayhi wasalam oo uu ku amrayo inuu sabro oo u adkaysto una raaciyey ballanta ilaahay subxaana watacaala mid xaqa oo dhab ah oo sugan ay tahay una ilaahay subxaana watacaala u diiday in gaaladu ay fududaystaan aan ilaahay subxaana watacaala rumaysneyn aan yaqiinsanayn aayaddan tafsiirkeeda culamadu waxay ka yidhaaheen haddaanu tilmaano waxaanu soo qaadan doonaa alimaam ibnu jariir idabari raximah ullah waxa uu ku fasiray iyo alimaam ibnu kasiir raximah llahu tacaala ibnu jariir idabari waxa uu yihi yaquulu tacaala dikru waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay fasbir ya muxamed lima yanaaluka min adaaku u adkayso oo u sabir maxamedow waxa kaa soo gaaraya gaalada dhibkooda waballiqhum risaalata rabbika gaadsii fariinta ilaahay uu ku soo diiday faina wacd allahi aladii wacadaka min annasri calayhim waasafari calayhim ballanka ilaahay uu kuu ballan qaaday ah ee inaad ka guulaysanayso ood guusha ka helayso watamkiinika watamkiini asxaabika wasubaaxika fi lardi xaqu inu ilaahay dhulka ku makansiinayo oo makansiinayo asxaabtaada iyo kuwa ku raacay waa mid xaqa oo wax weeye sugan walaa yastakifannaka aladiina laa yuuqinuun waxa uu waxa ilaahay u leeyahi walaa yastakifanna xilmaka wara'yaka yayna fududaysan caqligaaga iyo ra'yigaaga haula almushrikuuna billah kuwa waxa weye ilaahay shirkigu sameeyey gaaladaa aladiina laa yuuqinuuna bilmacaad kuwaasoo waxa weye soo noqodka aan rumaysnayn walaa yusadiquuna bilbacdi bacda almamaad geerida kadib in laysa soo saarayan aan rumaysnayn fayusabituuka fayusabiduuka ay dabeete kaa fariisiyaan can amri illah arrinka ilaahay wanufuudi inaad ku kacdo lima kallafaka waxa ilaahay kugu kalifay oo min tabliiqihim risaalata aynaad gaarsiiso risaalada iyo fariinta ilaahay subxaana watacala uu kuu soo diiday ibnu kasiir raximahullah waxa isagu waxa weeye markaasuu yidhi fasir ina wacd allahi xaqun ay isku calaa mukhaalafatihim wa canaadihim u adkayso oo u sabir khilaafitaankooda ay ku khilaafayaan iyo madxadaygooda faina allaha munjizun laka maa wacadaka min nasrihi iyaa wa jaclihi alcaaqibata laka ilaahay wuxuu kuu fulinaya waa mid fulinaya wuxuu kuu ballan qaadaya inuu kaaga hiilinayo xidhibta dambe wanaagsan adiga uu ku yeelayo waliman ittabacaka fi dunya walaakhira iyo ciddii ku raacda adduunya iyo waxay markaas aakhira xidhibta wanaagsan ugu yeelayo wuxuu yihi qowlka ilaahay leeyahy walaa yastakifanaka aladiina laa yuqinuun أي فاسقط على ما بعثك الله به فاسقط نوم وحي إلهي سبحانه وتعالى وصوته فإنه الحق الذي لا مرية فيه وحق ولا شك كثيرين يعني لو يفتح السنين فاسقط نوم ولا تعدل عنه فكان لا يحتمل وليس فيما سواه هدى من طبع وحي إلهي سبحانه وتعالى وحكته علينا هنون كمتر وحوية رقاعة بل الحق منحصر فيه hanuunku wuxuu ku sugay kooban yahay ilaahay subxaana watacaala kaa kugu soo dejiyey walaalayaal aayaddan iyadoo alfaabteeda aad ay u gaaban tahay oo ay u kooban tahay haddana waxay ka mid tahay aayaadka qur-aanka kuwa ugu macaanida balaaran ee ugu fawaa'ida badan ayaa ay ka mid tahay فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وعاقل أي كوفتي أقسام كلام كلية وخبر وإنشاء خبر إلهي سبحانه وتعالى وخبر يوم إن إلهي سبحانه وتعالى بلنتي سيتم الطاقة وانتبدأ هين waxay qoobsatay inshaa oo ah amar iyo nahyiga fasbir yani waa inshaa waa amar waa amar iyo sabir walaa yastakifannaka waa nahyi loo diidaya inay gaaladu fududaystaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jira aayadda wacdi iyo waciid ballanqaad iyo boodi ayaa aayadda waxa weeye ku jira loo balan qaadayo dadka muuminiinta uu ilaahay subxaana watacaala u balan qaadayo inuu nusraynayo oo u hijinayo doodi loo goodiyayo waxa weeye gaalada iyo dadkaan ilaahay subxaana watacaala rumaysnayna waa ugu jira marka aayadda runtii waa aad macnaheedu aad iyo aada u ballaaran yahay iyadoo alfaadeedu haddana aad iyo aad ay u kooban tahay aayadda waxay ka waramaysaa saddex arrin oo aad iyo aada muhim u ah oo isku xidhan arrinka ugu horeeya waxa weeye alamru bisabr amritaan la amrayo sabir iyo adkays fasbir alamru bisabr ayaa arrinka ugu horeeya ee aada ay ka warramaysa uu yahay haddaynu qadiyada ugu horreyso sabirka ah aanu fiirno aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee tilmaamaysa in la sabro oo la adkaysto aad bay u badan tahay ambaba ammaanaya sabta waxa weeye sabirka laga helay ee waxa weeye sabray aad ba aayaadkaasi ay waxa weeye markaas u badan yihiin iyo axaadiista rasuulku calayhi salaatu wasalaam intu ay badan yihiin bal aayaadka qur-aanka haddaanu tilmaano ee sabirka ka warramaya ee faraya amba ammaanaya cidda sabraysa ee dhibka u adkaysanaysa waxaa ka mida qowlka ilaahi subxaanahu watacaala uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu sabra oo adkaysta ayaa ilaahay subxaana watacala wey dadka iimaanka leeyo oo la sabirtama waxa weeye markaas oo gaalada waxa ilaahay uu walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi walsamaraat wabashir asaabiriin waxaynu ku imtixaani doonaa ayaa ilaahay subxaana watacala wax baka kamid ah iyo gaajo iyo maalka oo idinka yaraada iyo lafaha iyo melaha wabashir asaabiriin masaaibta ee dhibtaa kuwa u adkaysanaya ku sabraya ilahi subxaana watacala u bishaareynaya waxaa kale ilahi subxaana watacaala ku yihi inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab kuwa sabra ayuuba ajarkooda waasi looga dhigaya oo loo dhamaystiraya xisaab la-aan waxaa kale ilahi subxaana watacaala ku yihi walaman sabra waqafara ina dalika lamin cazmi lumuur waxaa kale ilahi subxaana watacaala ku yihi yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa in allaha maca asaabiriin yani aayaadka qur'aanka ee ka warhamaya sabirkiyo adkaysiga runtii aada iyo aadba waxay markaasi ugu badan yihiin ee waxa weeye tilmaamaya arrinka aayadda inta ugu horeysa ay ka warrantay waxaa imaamu nawowi raximah llahu fi riyaad saalixiin oranaya walaayaatu fi lmri bisabri wa bayaani fadlihi kasiiratu macruuf aayaadka ka warramaya ee sheegaya sabirka amritaanka lasamriya in laiska doonayo iyo caddaynta la caddaynayo sabriga uu leeyahay waayo fadayi buu yihi waana wax weeye markaas la garan haddaba sabirkaa aayaddu ay tilmaamayso ay farayso aayaadkaa kale waxa weeye ay tilmaamayaan maxaa waxa weeye markaas uu yahay amba qaybihiisa maxay noqonaya waxaa imaam ibnu rajab raximah llahu tacaala fi jaami alculuum walxikam uu ku odhanaya wasabru almaxmuudu anwac sabirkiyo adkaysiga la ammaanay ee aayaadka iyo waxa waya markaas axaadiista ay tilmaamayaane farayaan anwaac weyi minhu sabrun calaa daacati illahi caza wajal waxaa ka mid a anwaacdiisa in lagu sabro lagu adkaysto alle subxaana watacaala deecitaankiisa fulinta ilaahay subxaana watacaala daacadiisa la fulinayo ee waajibaadka waxay markaas la qabanayo ee mustaxabaadka lala imanayo in lagu sabro oo lagu adkaysto waayo naftu qofku waxay waxa weeye markaas waxay markaas inuu iska un waxba qaban oo una waxa wey waajibaadka iyo daacada la iman ayay waxa wey ugu baaqaysa markaas waa inuu ku adkaysto qofkuu ku sabro fulinta daacada ilaahi subxaana watacala iyo waajibaad waxaa ka mid ah waa sabirka yuri wa minhu sabrun can macaasi illahi caza wajal in laga sabro oo laga adkaysto macaasida maxaramaadka iyo waxyaabaha ilaahi subxaana watacaala uu xarimay in laga sabro oo laga adkaysto waayo sida rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye markaas waxyaabaha macaasidaa ay waxa weye markaas qofku naftiisa ay ugu baaqayso oo ay ka mid tahay waxyaabaha waxaweye nafta ay jeceshahay waxyaabaha lagu teeday ee lagu hareereeyey waxaweye markaas naar waxay u baahan tahay kafigitaanka macaasida iyo xumaanta laga tegaya iyona sabri iyo adkaysi laga adkaysto ayay u baahan wuxu uhi sheekhu wa minhu sabrun calaa abdaa illahi caza wajal waxaa ka mid ah anwaacda sabirka in loo sabro ilaahay subxaana watacaala waxyaabaha uu qadarayo yani abdaabta iyo masaa'ibta waxa wey ilaahay subxaana watacaala uu qadarayo qofka ku dhacaysa inuu sabro oo u adkaysto dhibteeda iyo xanuunkeeda ayaa ka mid idan sabirkaas ilaahay subxaana watacaala uu farayo wuxuu noqonaya in daacada ilaahay subxaana watacaala lagu sabro fulinteeda iyo qabashadeeda lagu sugnaado in laga sabro waxaweye macaasida iyo muxaramaadka iyo xumaanta kudicitaankeeda nafta laga sabro oo laga adkaysto laga joojiyo in lagu sabro waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala uu qadarayo ee qofku waxa wey markaas mu'limkaa dibka iyo waxa wey xanuunka ku keenayo inuu qofku u sabro oo waxa wey markaas ugu adkaysto waxa yihi sheekhu dabeeto wasabru cala adaacaati wa cani lmuxaramaati afdal min asabri cala alaqdaari buulina in loo sabro buu yihi daacaadka qabashadooda iyo in muxaramaadka waxa wey laga sabro ayaa ka fadli weyn in waxa wey markaas loo sabro aqdaarta iyo waxyaabaha ilahi subxaana watacala u qadarayo ee waxay markaas uxumay saasaa sharafkii addeeyey buuli waxa dabata sheekhu isagoo sii wada hadalku yidhaha waana sabirka ugu fadliga waxaa ka mid a soomka ka mid waayo saddexda macluhu ku jira soom saacadoo lagu sabrayo macsiyadoo laga sabrayo wixii ilaahay subxaana watacaala uu qadaray ee waxawey markaas oo iyana loo sabrayo inta way ku jirtaa ayaa sheekhu waxawey markaas yii waxaa anwaacda sabirka kuwa ugu fadliga weyne aayadda soo gudagelaya kamid ah ee weliba waxa wey markaas aayadda xidhiir weyn la leh inta dambe ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay fasbir ina wacd allahi xaq sabir ballanka ilaahay subxaana watacaala uu kuu ballan qaada inuu kuu hiilinayo oo uu kuu nusraynayo waa mid xaq ah oo sugan oo waxa wey dalee sabir anwaacda soo gudagelaysa waxaa kamid ah asabru calaa ada kufaar allatii tasilu ila lmuslimiin in loo adkaysto oo loo sabro dhibta gaalada ee dadka muslimiinta soo gaaraya waana aayaddu waxawey markaas iyadan waaci kale soo gudagelaysa laakiin haddana ta waxawey markaas gaalay u tilmaamaysa in loo adkaysto dhibta waxawey markaas muslimiinta dadka gaaladaa ka soo gaaraysa oo loo sabro waayo dhibtaas gaarka kaa soo gaaraysa waxay kaa soo gaaraysaa qof arxan iyo naxariis aan lahayn waxa markaa ugu horeeya ee lagu dawaynaya waxau yahay dhibtaas inuu sabro qof oo uu ku sugnaado islaamka walaa yastakifanaka aladiina laa yuuqinuun yayna ku fududaysan bayna ku duubsan kuwaa ilaahay subxaana watacaala rumaysan ee xaq waxa way u sabir oo kusu ku sugnow in qofku waxa weeye una muciilsan duruuqda yaa taagidda kayru sharciga ah ee wax weeye markaas dhib mooyaane wax faa'iidihii ayna ka soo gaarahay laakiin sabirka iyo waxa weeye adkaysiga inuu muquunsado ayaa aaddu ay tilmaamay in dhibta gaalada dadka ka soo gaaraysa muslimiinta inay u sabraan oo u adkaystaan waa aadin aayaadka qur-aanku aada ay u tilmaameen oo meelo kale duwad ilaahay subxaanahu watacaala ku sheegay ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وإلهي أعطاه كنت ماضية ونبي كل رسول كانوا بيتئ يا لديني ثلاثنا ديني سا يبتا ويصبرين ويقع كيسين وأنا رقبي إلا الله سبحانه وتعالى وحوي مكة تيلكيش نصبيش وحوي مكة سويه kalimaadka ilaahay wax bedelaya ma jiro oo aan ilaahay subxaana watacaala uu hilinayo ambiyadiiy rusushiiy waxa way cidda raacsan waxaad u firsataa qowmi muusa calayhi salaam waxaa qowmkiisa uu ku yidhi markii dibtu gaalada ay ku adkaatay sida ilaahay subxaana watacaala qur-aanka waxa wey uu kaga warramay qaala muusa liqowmihi istaciinuu billahi wasbiruu ina alarda lilahi yuuriduha man yashaau min cibaadi walcaaqibatu lilmuttaqiin markii waxa weeye la dhibay ee waxa weeye cadaabka anwaacdiisa iyo qaababkiisa kala duduwan la dhadhansiiyey waxaa nabiy llaahi muusa waxa weeye ku yidhi istaciinuu billahi wasbiruu ilaahay kaalmaysa oo adkaysta oo sabr ayaa waxa weeye yiri dhulkii ilaahay baa iskale waxaa ilaahay subxaanau watacaala u dhaxalsiinaya cidda uu doono addoomihiisa ka mid walcaaqibatu lilmuttaqiin cidhirka wanaagsan iyo waxaweeye guushana dadka muttaqiinta ilaahay subxaana watacaala ka baray ayaa bal waxaad fiir fiir aad tasawur waxa weye ka qaadataa dhibkii waxa weye markaas la gaadsiiyey sidii waxa weye markaas loo addoonsan jiray ee ilaahay subxaana watacaala waxawey markaas qur-aanka uu kaga warramay iyo markii dambe sidii ilaahay subxaana watacaala diilka iyo guusha waxaweye markaas uu siiyey bal dib wax wey markaas u jalleya oo u firtay wax wey qur-aan waa sunno ilaahay subxaanahu watacaala uu dejiyey in guurdu ay dhacayso wax wey markaas ay imanayso marka loo adkaysto ee wax weeye loo sabro dhibta iyo shiddada wax weeye dib haddaynu dib usoo jalleexo waxa weeye markaas islaamka bilowgiisa sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo dhibay ee saxaabada waxa weeye markaas loo dhibay iyo sidii waxa weeye markaas ay u sabreen ay u adkaysteen ay diinta waxa weeye ugu deganaadeen ee ilaahay subxaana watacaala markii dambena ugu hiiliyey wax fara badan ayaa waxaweye markaas dawadeeda ayaa la helay maalintaas saxaabadu rasuulkii cawdeen markaasa waxay dhaheen alaa tastanfiru lana alaa tadcu lana miyaanad hiil iyo nusro noo galbay miyaanad ilaahay subxaana watacaala noo baryin marka dhibti waxaweye markaas ku darhaatay markaasaa rasuulku wuxu uhi qad kaana man kaana qablakum yuukadu rajul fayuxfar lahu fi lard fayujcalu fiiha dadkii idinka horeeye wuxuu ahaa in mid waxa weeye inta lasoo qaado in waxa weeye markaas dhulka loo qalo god dabeed waxaweye markaas sida aayadku ay tilmaamayaan yani god waxaweye markaas naaro oo dabeetana lagu rido aayaadka yani qaar waa kuwa tilmaamaya waxay asxaabu lkuduud in waxay markaas godnaayo lagu ridayo laakiin xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu yihi markaas inta god loo qoro ayaa la dhex dhigaya godka dabeetana maxaa lagu samaynayay uma yu'taa bilminshaar minshaarta qaabka wax lagu kala jiixo ayaa la soo qaadayay fayuudaca calaa ra'si madaxiisa bartanka laga taagay fayujcalu bisayn dabeetana laba qaybood baa madaxiisa waxa way markaas laga kala dhigi jiray wayumsadu bianshaari alxadiid waxaa loogu feeri jiray garfeelo waxay markaas xadiida ayaa loogu feeri jiray oo jirkiisa waxay markaas lagu jiljilaacinayay fayuudacu calaa ra'sihi fayuudacu biamsaad xadiid maa bayna laxmi wa cadmi inta hilibkiisa iyo lafa u kala dhacaysa ayaa gafaya xadiidkaa la dhigi jiro lagu jeediye jir madaxiisina sidaasaa loo kala bilaabin jir maa yakuduhu dalika can diinihi cadaabka noocaas u daran kamuu hor istaagi jirin diintiisa markaa yani sabr oo dhibtiisa soo gaaraysa u sabra oo adkayskura ku kulli dadkii idinku horreeyey sidaas ayaa waxaway markaas loo dhigi jiray oo waxaway markaas loo cadaabi jiray sad rasuulku wuxu wallahi layutimana allahu hada almra xataa yasiira raajulu min sancaa ilaa hadramout laa yaqaafu ila allah wadiida calaa manami walaakinakum tastacjiluun rawahu bukhaari wuxuu rasuulku ilaahay baan ku dhaartee ilaahay subxaana watacaala arinka uu dhamaystiri doono yani islaamka ilaahay waa uu dhamaystiray ilaa qofkuu ka socdo sanca ilaa hadramout isagoo ka baqanay ilaahay subxaana watacaala mooye cid kale yay waxay markaas xoolaha uga baqo mooyaane walaakinakum tastacjiluun buli lakin waa degdegi yani xadiidkaas waxa uu tilmaamaya in waxa weeye markaas xibta ee waxaweye dadka muslimiintaa gaalada ka soo gaadhaysa in ilaahay subxaana watacaala waxaweye markaas uu ka kor qaadayo ka farijayo laakiin aan looga baahnayn waxaweye markaas ay degdegaan laakiin looga baahanya inay sabraan oo wax way markaas ay adkaystaan waa alcallaam ibnu xusaymiin fii saxiixa in xadiidka odhanaya waxaa xadiidka ku jira calaamatun calaa wujub daliilun calaa wujubi sabri calaa adiyati acdaai muslimiin waajibnimada in loo sabro dhibka gaalada muslimiinta ay dhibayaan hadduu qofku sabrana waa u guulaysanayaa ayaa waxawey markaas guuli waxawey markaas sharaf markaas arinka ugu horeeya ee waxa weeye markaas aayaddu ay tilmaamayso waxa weeye markaas in dhibka gaalada dadka muslimiinta kasoo gaaraysa in la sabro oo la adkaysto oo u qofku yaqiinsanaado ilaahay subxaana watacaala uu usraynayo o u hilinayo inuuna degdegin inuuna qofku maciinsan waxyaabaha waxay markaas baqaalo dib mooye dee uuna ka helahayn oo wax uuka lahayn laakiin uu sabro oo waxa weeye markaas u adkaysto arinka labaad ee aayaddu ay ka warantay waxa weye ina wacd allahi xaq ballanka ilaahay subxaana watacaala waa mid xaq ah oo dhab waa mid sugan oo jicitaankeedu waxa weye mid muxaqaqa u yahay oo shaki uuna ku jirin waa qadar ina wacd allahi xaq ilaahay subxaana watacaala qadarkiisa iyo qadarka rasuulkuna waa mid sidka oo run waana mid qofka muslimka ay waajib ku tahay inuu rumaysto sidaa ilaahay subxaana watacaala uu ballan qaaday in ballanta ilaahay subxaana watacaala mid daba oo xaqa uu yahay oo shaki haba yaraatay wayna ku jiri haddaba ballantan ilaahay subxaana watacaala uu ballan qaaday maxay tahay ina wacd allahi xaqun maxaa ballan qaatay waxa weeye balanta ilaahay subxaana watacaala u balan qaaday inuu musraynayo u hiilinayo awliyadiisa iyo dadka waxawey markaas muuminiintaa oo ilaahay dadka acdaada uu jebinayo oo dadka muuminiintaa uu waxawey markaas uga hiilinayo balantaa ilaahay subxaana watacaala uu ballan qaaday inuu u hiilinayo dadka waxawey muuminiintaa aayaad badan ayaa ilaahay subxaana watacaala ku sheegay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan ayaa kaga waray aayaadkaba haddaynu tilmaano ballanta sheegaya ilahay uu ballan qaaday waxaa ka mida qowlka ilaahay subxaana watacaala inuu kaana xaqan calayna nasru lmuuminiin xaq waajiba oon isku waajibine waxaa korkayaga ah in dadka waxay markaas muuminiinta aanu nusrayna u yihiin waxaa ilaahay subxaana watacaala ui walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin inahum lahum lmansuuruun waina jundana lahum lghaalibuun yani kelmadda ilaahay subxaana watacaala ee waxa wey markaas addoomihiisa u hormarka wuxuu ilahay leeya waxay tahay yani mursaliinta in ilaahay subxaana watacaala uu hiilinayo kuwa loo nusraynaya iyaka yihiin ilaahay subxaana watacaala ciidamadiisu jindigiisuna yihiin kuwa waxawey markaas galabada iyo waxawey markaas guusha leh iyo awoodda markaas kale waxaa kale ilaahay subxaana watacaala ku yihi inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lishaab waxaan u nusraynaynaa annaku waxaan u nusraynaynaa ila rusushayda kuwaan soo dirnay iyo kuwa waxawey markaas iimaanka laga helay adduunyada iyo waxa wey maalinta iyo qiyaama intaba waan u hiilinaynaa oo waan u usraynaynaa bu ilahay waxaa kale ilaahay subxaana watacaala uu kuri ina aladiina yuxaaduuna allaha warasuulah ulaaika fi ladaniin kuwa waxa wey colaadinaya ilaahayna waxa wey markaa rasuulkiisa kuwa liita ayay waxa wey kuwaas kamid yihiin kataba allahu laaqibanna ana warusuli ina allaha qawiyu casiiz ilaahay waxa waxa wey markaas uu qoray oo waxa wey markaas uu qadaray inay guulaysanayaan ilaahay subxaana watacaala diintiisa iyo rususha ilaahay subxaana watacaala inay guulaysanayaan markaasa ilaahay sifada guusha waxa wey markaas iyo awoodda ayaa waxawey markaas isku sifeeyey ina allaha qawiyun casiiz allah awoodda leh ee qawiga ah ee casiizkee qaaliskee cidaayna maquulin in ilaahay subxaana watacaala uu yahay sidaa ilaahay subxaana watacaala uu hiilinaya dadku waxay markaas rusushiisa iyo cidda diinta waxay markaas taabatay ku camal bashara ayaa ilaahay aadda waxawey markaas uu ku tilmaamay kuwa waxa weye markaas barbar male colaadiya in ilaahay uu dullaynayo oo kuwa dulleeyan waxawey markaas ay ka mid noqonayaan saasay aadda waxaweye tilmaamay waxaa ilaahay subxaana watacaala wuri in yansurkum allahu falaa baarika lakum wain yaqtulkum faman da ladii yansurukum min bacd hadduu ilaahay idin musleeyo idin hiiliyo yaa waxaweye markaas ciddi ka adkaanaysa midka hadduu ilaahay waxa wey markaas idin hoosiu idin hiilin waayana yaa waxa wey alla gadaashi idin hiilinaya oo idin nusraynaya iczaadka sharafta cid la cizeeyo iyo qoom oo cizada iyo sharafta la siiyo iyo dullaynta oo in la dulleeyo oo hoos waxa wey loo dhigo intuba gacanta ilaahay subxaana watacala ayay ku jira yucizu man yashaa wa yudilu man yashaa aayaadkaas marka aad u fara badan yihin arrinka aabba ay tilmaamtay ka warramay in ilaahay subxaana watacaala waxa weye dadka muuminiintaa uu nusraynayo oo ilaahay subxaana watacala waxa weye u hiilinayo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddaanu tilmaano iyana arrinkaa sheegaysa iyana waa ay badan tahay bal wax ka mid ayaynu iyana ka soo qaadanay xadiidkan muftaaq ibn asad uu soo warinayo wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yabqaa calaa bahri lardi byt mdr وlaa wdr إlا أdklh اllah kalimaة اإسlاam bciز عaزيiزi أw dil dliil إma يuعizhm اllah عaزa وaجل fayجclهm min أhliha أw yudilhm faydiinuuna lah أkraجh الإmaam أحmed waxa uu leeyahay rasuulka عalayhi الصaلaaةu وaسaلاam dhulka dushiisa ku hari maayo guri mid magaalo iyo mid niyi bayta mdr almdr asalkeeda waxa la markaas dooqada waxay markaas amba ayaa la yidhaa waxaa markaa guryaha yani markaas laga dhisay waxa wey markaas addiin waxa wey wey marka waa kinaaya can ahli lqura walamsaar waa magaalooyinka wala wabari wabarna waxay markaas waa dhawarka markaa waa meelaha miyi yani dhulka ku baasil qamayo korkiisa guri magaalo iyo mid miyi midnaba ilaa ilaahay kelmadda islaamka ayuu gelinaya wuxuu ku gelinayaa cizi ilaahay subxaana watacaala uu cizaynayo minka oo uu ku cizaynayo inuu islaamka geliyo a islaamaan iyo dullayn ilaahay subxaana watacaala uu cid dulaynayo oo dabeetna ay u hogaansamayaan waxa weya islaamka iyo dadka muslimiinta u hogaansamaya haddayna xataa islaamka tacala fayadiinuuna laha ay yakdacuuna waxay markaas xadiid kale oo ubay ibnu kacbi soo warinaya rasuulka calayhi salaatu wasalam wuxu uhi bashir hadihi lumma bisanaa'i waadiimi waalrifca waalnasri waaltamkiini fi lard ummadda waxaad ku bishaaraysaa sarayn iyo diin iyo korayn iyo guul iyo dhulka in ilaahay subxana watacala umakarsiinay isna axmed iyo maxibaan baa soo saaray axaadiis kale ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu kaga warramay in muslimiintu ay meelo fara doonaan wadamo ilaa hadda waxawey markaas dadka muslimiinta ah gacantooda waxay markaasaan kusoo dhicin taasa rasuulku uga waramay waa mid waxay markaas dhicitaankeeda ee waxway markaas la sugayo oo insha allahu tacala waxway markaas iman doonta axaadiista waxa wey asheekh albani raximah llah kitaabkiisa asaxiixa mujaladka koobaad ayuu ku sheegaya iyaduu ku bilaabaya isagoo cinwaan uga dhigay almustaqbal lilislam meelaha waxay markaas ay dhici doonto in dadka muslimiintu waxay markaas ay faran doonaan haddaba iyadoo aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka calayhi asalaatu wasalaam sidan ay uga warantay in ilaahay subxaana watacaala dadka mu'miniinta uu hiilinayo u nusraynayo oo tamkiinka iyo gacanta sare ilaahay subxaana watacaala uu siinayo waxaa mudan in la isweydiiyo meeday waxooya markaas guushaas iyo tamkiinka ilaahay subxaana watacaala waxay markaas u ballan qaaday waayo marka waxaad arkaysa in waxa wey markaas meelo badan oo dadka muslimiintaa lagu muquuninayo oo waxa wey markaas la laynayo oo waxa wey markaas gaaladeedu waaba yeelahayn markaas guusha ilaahay subxaana watacaala dadka waxa wey markaas muslimiinta muminiinta u balan qaado xaggey waxa wey markaas jirtaa yani marka loo fiirsado aayaadka iyo axaadiistaas balanqaadkaa tilmaamaya su-aashaas ayaa waxa wey markaas iskeenaysa maan ballanka ilaahay subxaana watacaala xaq ahayn laa shak shaki kuma jirin ballanka ilaahay xaq dhab ay tahay wacd allah laa yuklifu llah wacd walaakina akar annaas laa yaclamun ballanka ilahay waa mid daba ilahay subxaana watacaala uu ballan qaaday dadka muuminiinta uu nusraynayo uu hilinayo oo shakina haba yeeratay ku jirin ballanka ilaahay qofka ka shakiyaana qof waxaway markaas gaala u noqonaya oo ilaahay subxaana watacaala fiihi aayaadkaa iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka waramaya idan taasu qofku marka hore u aaminsanaado caqiidaysnaado sidaa ilaahay u ka warramay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam u ka warramay in ilaahay subxaana watacaala dadka muminiinta u nusraynayo uu hiilinayo waa mid waajiba hadduu ilaahay yahay wuxuu markaas muslimiinta iyo muminiinta iyo dadka u hiili maayo u nusray maayo weligoodba ilaahay u nusray maayo dee waxay noqonaysa markaas qof ilaahay subxaana watacaala qadarkiisii beeniyey ayaa u noqonaya waxay waa ku gaamoobay haddaba oo cakaasheeday gaalada diilkii ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiintaa u siinayo u ballan qaaday magaalada kalateeday oo keligu hor istaagay taasna maya weyda jawaab wallahu gaalibun calaa amri walaakina aksar annaasi laa yaclamuun ilaahay subxaana watacaala cid waxa wey markaas waxa ballan qaaduu doonay iska hortaagi kartaa haba yeelatin abad wallah gaalibun calaa amri walaakina aksar annaasi laa yaclamuun wama nasru ila min cindi illah aaro fara badan baa ilahay subxaana watacaala ku tilmaamay guusha ee waxay markaas dadka ilaahay subxaana watacaala uu hiilinayo in xaggiisa ay tahay waxaa ilaahay subxaana watacaala aayad qur-aanka ka mid oo ku yidhi walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay u yeeli maayo oo u sii maayo dadka gaalada ah waddo ay u soo maraan oo waxa weeye markaas ay kaga adkaadaan dadka muuminiinta aadaasina waxay markaas aabihii hore ayaa waxay markaas yaraa ila macno tahay ee xoojinay laakiin dadka isweydiiyo waxay yidhaaheen ilaahay subxaana watacaala gaalada way u yeeli maayo wado dadka muslimiinta muuminiinta ay usoo maraan oo waxay markaas ay kaga adkaadaan ay kaga xogbataan yani aayadda waxay markaas soo talaatiga muslimiintii oo waxay markaas gaalada meelaha taagtooda mabada wakiyada badan in badan ay waxay markaas ka gacan sarheeyaan xageeba waxay markaas arinku ka jiro axaadiista lataanteeda haddii la fiiriyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa ilaahay subxaana watacaala weydiisay inuuna ummadda ku salidin cadow iyaga waxawey markaas aan ahayn oo waxawey markaas ubadkooda iyo lafahooda waxay markaas banaysa oo waxay markaas laayo oo baabiya taasina axaadiis maxay ayay ina kusoo aror in iyaku wax way markaas ilaahay isku sallida iyaku ay istiraan mooyaane laakiin cadow gabarkana in ilaahay subxaana watacaala uu ku sallido o usoo diro rasuulka ilaahay u weydiisto ilaahayna waxway markaas u ka baxo si axaadiista ku tilmaam ay tilmaamaysa haddaba mar haddii sidaa ay tahay oo ilaahay dadka muuminiinta u ballan qaaday inuu hiilinayo in ilaahay subxaana watacaala waxawey markaas gaalo gaalkuina dadka muuminiintaa ku talidahay oo marnaba waxawey markaas una gaarkaahay ama aragna haddana waxawey dadka muslimiinta waxay markaas in badanoo meelo kamida lagu laynayo oo lagu dulaysanaya amba xaaladda guud ay ku sugan yihiin in xaalad waxawey markaas aada u liidata ay tahay waa maxay arrinku xaggee waxawey markaas uu ka jiraa ee waxawey isweydaan suweydaankaasiba jawaabtu waxay tahay oo uu ka jiraa innaka ayaa waxaan waxa weeye ka baxday asbaabtii guusha iyo sanaynta iyo cisada iyo sharafka lagu heliyey waxaan uga nimi asbaabtii waxa weeye liidashada iyo waxa weye markaas inay naga adkaado oo gaaladu waxa weye markaas ay gacan sanayaa lagu helayey ee keenaysay innaka waxa weye markaas uga nimi ilahi subxaanaه wataعala wuxu uhi ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim ilaahay qoomna ma doorsho ilaa waxa la qooma ku sugan iyagu waxbay markaas ay doorshinayaana bedelaya wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kasiir wixii musiibo iyo waxbay markaas idinku dhacaa waa waxa gacmihiina waxbay markaas aad ku kasbateen wax badanna ilaahay subxaanaه watacaala u idinka dhaco idan waxa weeye markaas meesha xagga uu ka yimid khataca iyo waxa weye markaas inay gaalada dadka muslimiinta iyo waxa weye markaas ka gacan saneeyaan oo waxa weye markaas xaaladoodu dacfigan iyo liidashada waxa weye markaas oonu aragno ay ku sugnaadaan waa xagga muslimiinta iyakaa waxay ka tegeen wixii nusra ee waxa weye cizada iyo sharafta iyo nusrada lagu heliyey asbaabta lagu heliyey oo la yimi asbaabtii waxa weye markaas lagaga adkaarayey oo dacfiga iyo taagdarrida wax weeye markaas ku keenaysay waayo ila waxaa sunanka ilaahay ka mid ah in wax kastaaba wax weye markaas sababtiisa uu ku xidhan yahay uma suurto galayso qofku waxa weye markaas inaa caruur baa dhalaya hadduuna wax weye markaas guur la iman inuu wax weye qofku dergo oo waxa weeye waa raar baxo ma suurto galayso ilaa inuu wax cuno oo wax weeye markaas uu xaba mooyaan ilaahay subxaanaه watacaala guusha asbaabuu ku xidhay dadka muminiintii wax wey markaasay guuleysanayaan asbaabtaasu waxa weye guusha la-aanteeda waxa wey markaasaan la helahay marka asbaabtii guusha lagu helayey ee ilaahay uu ku xidhay ayaa dadka waxa wey markaas muslimiinta ka sidaan qofka ugu suurto galahayn inuu noolaado hadduuna waxna cuni maayo waxna cabi maayo sidaasoo kale wax weye markaas wixii guusha ay ku helayeen ayaa ay ka tegeen asbaabtii guulla-aanta keenaysana wax weye markaas way la yimaadeen dabeetana ay dacfi iyo taabdarro ku sugnaadaan oo wax weye markaas xaaladaha aragtan ay ku sugnaadaan ee laga murgoonaya ayay keen maxaa kaa u daliila in ilaahay subxaana watacaala guusha uu ballan qaaday dadka muuminiinta uu ballan qaaday inay asbaab ku xidhan tahay oo arrimaha marka lala yimaado waxa weeye la helayo taa waxa weeye markaas maxaa u daliila oo waxa weye markaasi na tusaya waxaa u daliila oo taasi na tusaya qowlka ilaahi subxaana watacaala weli in tansuru allaha yansurkum wayusabbit aqdaamakum salaada ufiirso in tansuru allaha waa ficlu shar haddaad ilaahay u hilisaan yansurkum wuu idiin hilinay waa jawaab shar idaa fuqida shardu fuqida almashruud haddii shardiga wax wey markaas la waayo mashruudkii loo dhigayana wax wey markaas waa la waayay soo maha in tansuru llah haddaad ilaahay u hilisaan yansurkum ilaahay wuu idiin hilinay wayusabbit aqdaamakum goomadihiinana ilaahay subxaana watacaala wuu sugayo haddaba waxaa dan isweydiina ilaahay inaad u hiilisaan ilaahay oo loo hiiliyo ayaa ilaahay wuxuu ku xidhu shardi uga dhigay hiil hiilka ilahay la heliyo masradiisa hiilinta ilaahay subxaana watacaala loo hiilinayo ma in wax weye markaas awood loogu hiiliya in tansur llah meema alqawiy alcaziiz ilaahay subxaana watacaala wey alqadiir allah asbaabka waxay markaas awooda iyo waxay markaas saraynta iyo jabbaarnimada iyo maquulinta ku sifaysan ilaahi subxaana watacaala wey marka cid waxa weye markaas awood ugu hiilisa ilaahi subxaana watacaala waxay markaas uma baahno waa dee likamaali sifaati sifaadka ilahi way daba jiray innaka ilaahi subxaana watacaala u baahan laakiin cid ilaahi subxaana watacaala hiil waxa weye markaas awood ugu hiiliyo uga baahan yahay ma jiro idan waxa weye haddaad ilaahi subxaana watacaala aada ugu hilisaan inaad waxa weye markaas ilaahay subxaana watacaala diintiisa aad ku qumtaan inaad amarka ilaahay subxaana watacaala aad qaadataan inaad ilaahay subxaana watacaala dariiqiisa waxay markaasaa ku toosnaataan oo axkaamta sharciga ilaahay subxaana watacaala uu dejiyaad ulisaan uga timaataan yansurkum ilahay wuu idin hiilin xadiidkii ixtab illaha yaxtab oo kale ayaa waxay markaas aado kala lamahay ixtab illah alla xibsi xuduudiisa iyo wuxuu awaamirtiisa yaxtabka allah ilahay baa ku ilaalinaya ku xifdinaya aljazaa min jinsi alcabd qofka ilaahay subxaana watacaala waxay markaas diintiisa qabsada ee ku dhega ee ku toosnaada ilaahay subxaana watacaala waxay markaas xuduudiisa iyo awaamirtiisa waxay markaas xifdiyaa ilaahay subxaana watacaala wuu nusraynaya waxay markaas u hiilinaya mafhuumkaas mafhuum mukhaalafamuka wuxuu noqonaya haddaad ilaahay u hiili weydaan oo diinta ilaahay ku toosnaan weydaan oo waxway markaas taada weydaan ilaahay subxaana watacaala waxay markaas see idin hiili maayo oo idin nusrayn maayo waayo waxa ilaahay subxaana watacaala idinku hiilinayay waa inaad diinta qaadataan ood ku toosnaataan ood ku camalfashaan si waxawey markaas ayaad ka fisa waxa ilaahay subxaana watacaala aad kale ku yihi walaa tahiluu walaa taxzanu wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin ha murugoonina oo waxay markaas hadabasalaamiya idinkaa kuwa saraysa badan faheeyo noqonaya in kuntum mu'miniina shardi baa lagu xereeya haddaad muuminiin dabad tihiin haddaad muuminiin dabad tihiin oo imaankii dabd ahaa ad la timaadeen idinka waxay markaas sahaynayeen murugo iyo boqor mid midba waxay markaas yaalmitiin aayadkana ilaahi subxaana watacala wuxuu ku yihi walayansurana allahu man yansur ina allaha laqawiyun casiiz الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ilaahay subxaana watacaala ciddii u nusraynayey ee nusrada iyo guusha u ballan qaaday tilmaanta ay leeyihiin ayaa ilaahay aaqow ku tilmaamay waa kuwa salaada oogaya ee sekada bixinaya ee wax wanaagsan amraya ee xumaanta waxooda markaas diidaya kuwaasa ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay waxooda markaas uu yihin waxa ilaahay subxaana watacaala yii wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu saalixaat layastaklifanahum fi lard kama اstakلف اladiina min qabliهim وlayumakinana lahum diinahum اladي اrtaضىa lahum وlayubadilanahum min bacdi kawfihim amna yacbudunanii laa yushrikuuna bi shay aadaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu u ballan qaaday dadka wuxuu markaas iimaanka laga helay ilaahay subxaana watacaala si dhaba u humeeyey ee camal saalixa waxaweye la yimi in ilaahay subxaana watacaala dhulka waxay markaas u istiqraafinayo oo waxawy markaas uu ilaahay subxaana watacaala dhulka makansiinayo oo waxawey baqa'a amni ugu bedelayo yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay yani xaalaynin qaar caabudaya oo waxba ii shariyeen bahay caabudaan oo waxba waxay markaas inay shirkiyeen asbaabta marka walaalayaal guusha lagu helayo ee ballanqaadkii aadihii faraha badnaa ee xaadiistii ilaahay laynoogu ballanqaadi uu ku jiray asbaabta lagu helayo waa kuwa aayaadkan hadda hor akrinayna ilaahay subxaana watacala ku tilmaamay asbaabta lagu helayo aayaadkan haddaba dib u taleecno waxaa ku taaroray alimaanu billah wa taxqiiqu tawxiid wa nabdu shirk in ilaahay la rumeeyo in tawxiidkiiyo ilaahay subxaana watacaala keliyoitaankiisa la dhabeeyo in shirkiga oo ilaahay subxaana watacaala xaqiisii cid cid kale la siiyo laga dheeraado wax wey laga beri noqdo waxaa ku jira waxa weeye qaamatu salaa in salaada loogo iyadoo dhamaystiran arkaanteeda iyo shuruuddeeda iitaa-u zakaa in sakada la bixiyo ayaa ku jira alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar in wanaagga la ysamro xumaantana la isku diido ayaa ku jira arrimaha afarkaa afarkaa in ilaahay subxaana watacaala imaanka dabkaa la humeeyo oo tawxiid dabaa waxa weye markaas laynaga helo oo waxa weye markaas salaada la oogo waa waajibaadki yani salaada tawxiidka kadib wixii soo raacaya salaada ayuu ahaa oo zakada la bixiyo oo lala yimaado alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar wanaagga laysamro xumaantana laisku diido waxay ka mid tahay waxyaabahaas waxa wey islaamka dhuuxiisa iyo aasaabkiisa wey kaasaa ilaahay subxaana watacaala ku sheegay in wax wey markaas lagu helayo guush iyo asbaab haddaba kaa marka la helo ilaahay subxaana watacaala ballantiisaasi waa mid dhacaysa oo fulaysa oo waxa weeye saxaabadii rasuulka oo waxa weeye ummadda wixii waxa weye markaas dhulka ku noolaa gaalo oo dhan kuwii ay da joogeen iyo kuwii ka shisheeyeen ay isku soo mid mid iskuga soo dhigeen iyo waxa weye taxaarifiyay si isku soo wada galeen iyo iskaasaabuuraysa markii arrimaha noocana laga helay ee ilaahay subxaanahu watacaala si daba rumeeyey ee camal saalixa waxa weye markaas ay la yimaadeen ee ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa iyo dariiqiisa ay ku toosnaadeen ilaahay subxaanahu watacaala waxay markaas ugu nusreeyey oo u hiiliyey dadka muslimiinta waktigii dambe markay diintii ka fogaadeen ee waxa weeye asbaabtii waxa weeye hiilka ilaahay subxaanahu watacaala u dejiyey laga waayey waxa weeye dacfi iyo taagdaro iyo inay gaaladu waxa weye markaas ka gacansanayso ayaa waxa weye ku dhacay axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyada lafanasheedu arrinkaasay tilmaamaysa in waxa weeye asbaabta ilaahay uu guusha ku xidhay haddii waxa weye lala iman waayo in waxa weeye markaas dadku ay dulloobayaan oo waxa weeye markaas cizzadii iyo sharaftii laga qaadayo waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yihi idaa tabaayactum bilciina marka bayaca ciinada ilahay wax ku kala iibsataan buyuucda muxarabka ee reedaadu ka mid yihi waaqadtum biabnaabi lbaqar waxa weeye lo-daas waxa weye markaas daba dabadeeda qabsataan yani taasna waa yani jacaylku waxay markaas adduunyada aad jeclaataan wa taraktum iljihaad jihaadka aad ka tagtaan oo isla waajibaadkii waxay markaas diinta ka mid ahaa sallb allahu calaykum dulla laa yanzichu cankum xataa tarjicu ilaa diinikum ilaahay wuxuu idinku sallidaya dulli iyo liidasho aydaan ka baxahayn ilaa diinta u noqonaysa hadday tahay waajibaadkii waxaway markaas aad dayacday hadday tahay xaaraanti iyo muxaramaadkii waxaway markaas aad la imanayseen inaad ka tagtaan ilaa u noqonaysaa diintiina noqosho dab ah oo dhamaystiran dulli iyo waxa weeye liidasho ayaad ku sugnaamaysa ba rasuulka calayhi salaatu wasalaam idan markaas waxaa markuu ka fuga maxaa hiilkime ilaahay subxaana watacaala aayadda uu ku sheegay waa inuu asbaabtan eego ilaahay uu ku xidhay waxa weye markaas nusrada iyo hiilka waa inuu dadka muslimiintana waxa weye markaas dib ugu noqday dib waa inuu ugu noqday arrimaha waxa weye markaas ma laga helo bal waxa ugu horeeya tawxiidka sideeda waxay markaas dadka muslimiinta markaa tawxiidka sideebay ku yihin intee waxa weeye aan garanahayn macnaa shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana maxameda rasuulullah inteen xaqiiqada waxa wey markaa tawxiidka aan aan garanahayn sooma fara badan dib ugu noqo iqaamatu salaa salaada waxay markaas oogitaankeeda intee salaada tukata say intee tukata inta tukanta ila lama odhan ficlu salaa baa lityaanu fi salaa iqaamatu salaa baa la yidhi salaada oogitaankeedii intee salaada ogta intee xoolahooda waxa weye markaa zakada ka bixiya intee laga midoo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar sameeya cid kale iska dhaafo idanka ee masjidka soo galgalay muslidiina alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar wataa aragtaan xumaanta waxa weye markaas meel kasti horteedi iyo meel kasta lagu samaynayo intee inaka kamid alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waxay markaas ku kaca soomaya idan wax weye markaas islaamkii ilaahay subxaanau watacaala hiilka iyo nusrada u ballan qaaday meel buu waxa weye markaas maray inaguna waxa weye markaas meel kala maray haddana waxa weye gaaladu maxay dadka muslimiinta u leynayaan maxaa waxa weye muslimiinta halkan gaalada intaa uga dishay maxay sideen u leeyihin saasoo haddana leedahay aayadda ilaahay subxaanahu watacaala aan soo tilmaamaha walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almuuminiina sabiila aayaddaas ayaa waxay dadka qaarkood yidhahdeen walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almuuminiina sabiila bardaa ugu fiirsada ilaahay u yeeli maayo dadka waxa weeye gaalada dadka muuminiinta ugu yeeli maayo wado ay kaga adkaadaan ay usoo maraan haddana waxaanu aragnaa markaas inay qaar badan ay ka adagyihin hadda aqla soo dee sabarka laga awoon jiray qaar baa markaa ustaadka waxay ku jawaab ilaaheen waa xagga daliilka ma qaar waxay le waa aakhiro ee adduunyada waa lagaga adkaan kara sida saxda ee culummada muxaqiqiinta ay sheegeen waxay ahaadu inay tahay sida ilaahay subxaana watacaala u sheegay iyo caamiladeeda oo ilaahay subxaana watacaala dadka muuminiinta ee dhabta ah ee qurradka ee khaalidka ah iimaankoodu danta uu yahay ilaahay subxaana watacaala wado iyo jid gaaladu ay kaga adkaadaan waxawey markaas u yeegi maayo iyaga wado iskugu furi kara oo xaggooda ayaa gaaladu ay kaga imanayso dadka muuminiinta jihadooda ayaa gaarku waxay markaas ka soo gelaya iyagaana wado gaalada iskugu samaynaya laakiin hadday iimaanka si daw a ugu kacaan oo ilaahay amarkiisa si daw ay u qaataan ilaahay subxaana watacaala wado iyo jid gaalada ay kaga adkaadaan ee usoo maraan usamayn maayo waxaa sheekh alimaam ibn qayim raximah llahu tacala uu sura haddaa fakiray faalaayatu calaa cumuumiha wa daahiriha aayaddu caamnimadeeda iyo daahirkeedii waxa laga fahmeeye weye sida u muuqda oo aynan gaarku ilaahay inuu wuxuu markaas u sameey wado uu muuminka usoo maro uu kaga adkaado وإنما المؤمنون يكثر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاف الإيمان ما يصير ما يصير به للكافرين عليه السبيل لكن قفكي مؤمن كايا وحا كسور كليا معصية وحكمتا يخرا في طارتا دين دي مخرافة يو وحكمت وحلت كل قليا إيمان oo dabeetana u yid u samaynaysa gaarkii waddo ugu samaynaysa bixasabi tilka almukhaalafa kolba khilaafitaankaasi intuu la eg yahay ayaa waxay waddo gaarkii ay ugu samaynaysaa guurka fahum aladiina tasababuu ilaa jacli sabiili calayh iyagaa sababay oo keenay inay gaaladu waddo ay u soo maraan ay kaga adkaadaan inay wax weeye u helaan kamaa tasababuu ilayhi yowma uxudi bimacsiyati rasuul sidii maalintii uxudba ay sabab ugu noqoneen waxa wey markaas muuminiintu saxaabadu macsiyadii qaarkood ka dhacday ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ay caafiyey idan dhibtu waxay waxa markaas ka jirtaa xagga dadka muuminiinta ayaa xanuunku ka jira iyagaa gaalada waxa wey markaas waddo iskugu furay iyagaa asbaabtii gaaladay kaga adkaanaysay ku liidanayeen iyagaa waxa wey markaas leeyihiin wuxuu sheeku yidhi falmuminu casiizun gaalibun mu'ayadun mansuur muminka dhabta ah ee imaanka dhabkaa laga helay caqiida ahaan iyo camal ahaan waa casiiz mid saheeyo sharaf gaalib waa mid gacan saheeya oo qalabadii awood isaga haysa mu'ayad waa mid loo diilinayo mansuur oo loo bajaarayo masiy gaalada dhibtooda waa mid lagaga tilaaday oo ilaahay kaga tilaaday masbuucun canhu bidaat aynamaa kaan oo si daasadiisa la difaacayo meel kasta uu jooga walow ijtamaca calayhi man biabsaariha ha kuba wada kulmaan adduunyadaoo dhan dadka jooga adduunyada dadka joogoo dhan hadday isku wada yimaadaan muuminka waa loo nusraynaya waa loo hiilinaya isagaa saraynaya laakiin waa goorma idaa qaama bixaqiiqati liimaani wa waajibaatihi baahiran wa baatin waa markuu la yimaado iimaanka xaqiiqadiisa iyo dabiimadiisa dul iyo hoos yani iimaan dara oo ilaahi subxaana watacaala qalbiga uu ka rumaysan uu ka xaqiimaysan yahay iyo inuu waxaweeye markaas acmaashii waxaweye markaas iimaanku wuxuu keensanayey uu fuliyo oo waxaweye markaasuu la yimaado oo wuxuu iimaanku diidaya waxay xumaad iyo macaasi iyo muxaramaad tahay inuu waxaweye markaasuu ka tago ka dheera hadalkaa sheekhu wuxuu ku tilmaamaya baasat lahataan idan waxaweye markaas cidda ballantan ilaahay subxaana watacaala u ballan qaaday inuu u nusraynayo u hiilinayo waa dadka iimaankoodu waxay markaasu dhamaystiran yihi iimaankii waxaweye si dhaba ula yimi waa dadka iimaanku wuxuu keensanayo waxaweye ku toosnaanayay hadday tawxiid tahay hadday waxawey acmaalka saalixaa tahay waa dadka ka tabiya iimaanku waxa uu diidayo hadday shirki tahay hadday bidco tahay hadday waxawey macsiyo tahay saxaabadiina markii taa laga helay iyo koo yar oo laga badan yahay ayaa ilaahay subxaana watacaala u musleeye waxay markaas u yihi dadka muslimiintana maanta iyo koo badan oo tiradooda ay badan tahay ayaa haddana ee waxa weeye markaas dulli iyo ciddo la-aan iyo daraf la-aanta ay ku nool yihiin oo gaalidu waxay markaas ay ka idan waxaa aayadan sababta waxa weye xikmadda ku jirta isku xidhitaanka la isku xidhay sabirka in la adkaysto iyo ballanka ilaahay subxaana watacaala uu ballan qaaday waxa weye markaas uu yiilinayo oo ballanka ilaahay ay dhab tahay yani xagga isku xidhka ikhtilaanka ku jira adkayso oo sabir ballanka ilaahay uu ku yiilinayo waxaweye markaas waa dhabe aalo kaleba sidaasoo kale ay tilmaamayaan waxa la isugu xidhay waxa weeye sida sheekh islam ibnu taymiya raximah allahu tacala oba wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa dadkii inuu moogo naftiisa u maleeyo amba qayrkiiba u maleeyo in laga helo iimaankii dhamayska tirnaa ee keensanaya in waxa weeye loo hiiliyo yani kamaal liimaan almustaxiq linafs iimaanka dhamayska tiran ayaa keensanaya qofka in loo hiiliyo marka wuxuu waxaa laga yaabaa inuu qofku maleeyo amba cid kale u maleeyo inuu la yimid wixii loogu hiilinayo iimaankii dhamayska tirnaa iyo inuu yahay markaa kuwii ilaahay u hiilinayey jinsigii ilaahay waxaa saraynayey wayakunu lamru bikhilaafi dalik xaqiiqada waxay takaabi ka duwan oo ma aha kii ilaahay u qof la yimi wixii ilaahay ugu nusiranayey iimaankii tabka ahaa qof la yimi ma aha sidaa kale wuxuu sheeku yihi qur-aanka ay ugu fara badanta amrikaa rasuulka la amrayo inuu rumeeyo ballanka ilaahay subxaana watacaala oo ballankaadi inuu hiilinayo iyo iimaanka iyo waxa waxaweye markaas loo baahayaa in la sabro oo la adkaysto ilaa waktigii nusradii hiilku iman iyo in ilaahi subxaana watacaala la weydiisto dembitaaf duruubtaas waxaweye markaas dembitaafkaas ilahi la weydiisanayo oo waxaweye markaas ee keenaysa tilmaantii ay ku dhaboobeysay hil ilaahi subxaana watacaala u yihiin dabeetana aayaadka busheeku akriy waxaweye markaas aan akriyin saasa waxaweye la isugu xidhay yani xikmad waxaweye markaas aada u dheegaa ku jirta idan waxawey markaas marka aanu aragno ee waxawey markaas de xaalada ay dadka muslimiinta ku sugan yihiin dad badan baa laga inay isweydiiyaan soo tan la yidhaaho aayaadku ay tilmaamayaan baan ilaahay dadka muslimiinta u hiilinay ilaahay wuu hiilinaya hilibkiisuna waa dab laakiin kuwan ma aha ku ilaahay u hiilinay kuwan ma waayo kuwan waxay ka tegeen wixii ilaahay subxaana watacaala ugu hiilinay waxay nahay dad waxawey markaas waxawey muslimiin carabku waxawey markaas ka muslimiin sheeganaya laakiin xaqiiqadii waxay markaas islaamkii dabka ahaa fahankiisii barashadiisii ku camalfalitaankiisii ku tooslaantiisii waxay markaas laynaga baxmay idan dhibtu meesha ay ka jirta waxaweye markaas waa inag waayo inag waxaweye markaas lafaheena ee waxaweye markaas dib aynugu noqono oo dib waxaweye markaas aynu shalleecno ee waxaa su-aal la weydiiyey oo doonaya inaan kusoo khatimo asheekh maxamed naasirdiin alabani raximah llahu tacala oo kii hore oo dhowr iyo toban sanadood waxay markaas hadda ay kasoo wareegeen su-aashaasoo waxawey waxay ku saabsan tahay dhibka dadka muslimiintaa haysata ee waxaweye markaas gaalada ka soo gaaraysa maxaa waxaweye markaas agu qaban karnaa se waxaweye maxaa waxa wey xageebay kasatimi su-aal baa la weydiiye dabeetana jawaab aad iyo aada u leer oo aada iyo aad waxay markaas u qiimo badan ayaa sheeku waxa wey markaas uu kaga jawaabay oo yani iyadana faamida muxaadaro dad u baahan laakiin in yarkaan doonay waxay markaas balinaa ka naseexada sheeka ugu naseeyana inaan sheego sheek wuxuu yidhi markuu ka dawacnay xanuunkiina xagga muslimiinta ka yimid oo dadka muslimiinta fahaski saxda iyo diinta fahmi lahayn ay ka fogin oo dadki muslimiinta iyagu waxawey markaas ay kala tafaruqeen oo waxaweye firq iyo axsaab iyo kooxo waxawey markaas kala duwan ay noqdeen ayaa sheekh waxa waxaweye markaasuu yidhi waxa lagu naseexaynana dadka muslimiinta an yacuudu ilaa diini inay diintooda u noqdaan waa yusaddiquu ma carafuu min diin inay dabaqaan ay fuliyaan diintooda waxay ka garanayaan ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله maalintaasa yani wuxuu tilmaamay sheekhu ilaahay subxaana watacaala dadka uu nusraynaya muuminiinta u jiidinaysa wuxuu masaa- masaakiinta taagan maanta ee dhalinyarada qaarkood waxa way u taxamudayaan laabakacay la imanayaan odaya maxaanu qabanaa iyadoo aanay qaban karaa hada ayna jirin wuxuu sheekhu ha noqoto kon inakay nagaa dhacaysa ee bilcaalam alislaamiyi walcarabiyi ku dhacay wayna ixtiraami yahuud bifalastiin buu ha noqoto waxay markaas اليهود وحي فلسطين خاصتي أو قلنا يعلم محاربة الصليبيين المسلمين في أرسليا في الصومال في البوسنة في الهدي إلى آخر البلاد المعروفة اليوم أما الله تعالى وحي الصليبيين جارب الدكة المسلمين في قلوب غاربيا أرسليا وحوي بكا صوماليا بوسنيا الهدي يعني قلوب غاربيا وتمثلا وحيابها مساكين لا يقف صوتا هذه المشاكل كلها لما يجي يعني وقت لا تستخدم الشيخ كرما حتى يتبع فقط انت عند الشيخ الوراء ما انت يتابعه حياة بس المسلمين تتعب ذلك وجد عليه ان يجي يحوي مثلا كارما يجيك الشيرية او يجي يحوي مثلا كسك الشيرية او قالوا يحوي مثلا مرع كارما في قوات كلاطة ومحام او يحوي مثلا قوات هكذا مثل دينية يعني حتى أبداك ستة وثمانية ولا ساعة ستة ولا رحمة والقدر أفغانستان عراق waxawey markaassaasoo kale falastiin masahaanteed intaasoo waxawey markaas sanado musiibada noocan oo kale dudo jirtay soomaaliya yani waxay gaareen gaaladu halka dadka muslimiinta waxawey markaas diinta ay ka fogaadeen ay noqdeen dad waxawey markaas tacdiibinayo in adduunyada in yasla kala qaybqaybiyo oo adduunya loo kala qaybiyo dawlada hunkiyasi la isugu soo dhiibo iyadoo gaaladu waxawey markaas ay iska raaxaysanayaan oo kelidahoodu waxay markaas isugu يعني مركز dadka muslimiinta ay ka gaareen ka fogaanshiye iyo buuxdi diinta waxay markaas xaamada xageedaan nusrada iyo kalbidooni wuxuu masaakintaasoo dhan laguma daweynayo laa yumkin an tucaalata bilcaatifa caatifad iyo laablakac iyo xamaasad laguma daweynayo wainamaa tucaalati bilcilmi walcamal waxaa lagu daweyn karaa cilmi diinta macrifo iyo aqoon loo yeesho walcamal iyo dabeetana cilmigi in lagu adeegsado taasaa lagu daweyn karaa waayo waa xanuun guud oo mucdankii dadka muslimiinta hayoo dhaxi ilaahay ka xariso mooyaan waqul imanuu fasayara allahu camalakum warasuuluhu walmuuminuun وقد تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا حتى تسير السلام كتاب أتان في رمى وبلغ المسلمين تصدق وحي مكان تعالى الفرج تبقى رجل الله wax weeye kooxo iyo wax weeye markaas firaq kala duwan oo wax weeye markaas iskhilaafsan taasina waa asbaabti waxay ka mid tahay wax weeye markaas dadka muslimiinta ay ku diloonayeen oo wax weeye markaas liidashada wax weeye markaas ay ku helayeen inay tafarq iyo ikhtilaaf iyo ku sugnaada walaa tanaasacuu fatanfaruu watadaba riixu xanuunkaas sidii fahamkii wax weye xanuunkii waa la wada arkaa يشوفوا الخلاصية عن الكلام دي لكن توينتي زي بكر جوين قال واحد الذي يقول لي وحي مكاس وحي نهي الثواب ده وحي مكاس توكل الله وحي هو دعوة يحكاته أو وحي مكاس يعلم حكى كبه انكري يقول حي السلهي يقول حي السلهي دليل كبه ولا القطع أو القطع ولا القطع يعني وحي مثلا انت ودري ما تكسسه او عبد راسه وحي مراقب ولا يلتي وحي بنص قال سبب الله الميع تفضل لكم كان هيسو وحي مثلا انك كما تحين كرنيه سياسة عرض الله وحي مثلا سينا عقيدة توجد وحي مثلا سوى هذه حتى انك لكم كان ركب وقف سنة وقف حتى سنة وكذا لبعض ما تقدر وحي مثلا ست دين لبرجة هذا الناس بحيث لا تسعى آياتك يا أحاديث وحي متسلخين فصوت عليه الصلاة والسلام نبي وحي متى مثل الجارجية سوى جارد الكتب هيسان إن أتصل قدر بأي سنين في العهد المصري ما أقتل وحي جارد هيسان شبيه نقول قاسين مين أو القادر وحي متى سيفعل أركان كمية بالحاسية ويتلل نقول قاسين مين يا يوجد وحيا روح مطلع فماذا يوحن ولا لو بعد الله أو لما كدبر وحيا أو يا لما نحن هنا حاجة ترى وكذا من هذه ma oran laakiin dadkii waxa weye dumeeyey ayaa iimaanka dhabta u tahay inay diinta ku toorsanaada inay dhulka gaareen wax weyn markaad kasoo gaaraysa sabraad sidaasuu ku wadi ilaa dad muuminiin oo barax firan noqdeen oo wax weeye markaa sidaa dabeetana ilaahay subxaana watacaala ugu nusreeyey oo ilaahay subxaana watacaala wax weye markaas ugu diiriyey idan markaa tarinta saxdu wuxuu yahay in wax weeye markaas diinti loo noqdo noqosho dhaqa oo diinta wax weeye si sax loogu noqdo oo waxyaabaha diinteena soo dhex galeen kan tahay hadday shirkiyaa tahay tawxiid iyo wax saxa laga dhigay dadka lagu qalbayo hadday wax weeye markaas bidac iyo khuraafaad tahay hadday macaasida tahay la iska ilaaliyo laga dheeraado oo waajibaadka la dayaca la dayacay indib wax weeye markaas loogu noqon filisaankeedu tawxiidka kadib waajibaadka ugu horeeya waxay waa salaata soo maaha bal inaga salaada marka masjidka laga tukanaya haba fiiriya inta masjid ku hareereysana bal suuqaa fiiri sida loo guuso iyo sida wax weeye markaas la iskaga fadhiyo kuwaasa iska fadhiyo wax weeye markaas islaamkii yani asbaabtii lagu jibayay la yimi ayaa kuna waxay markaas islaamku wuxuu yimi kuwa oo hiiliyo huri waarisiisa bu aweysiisa idan waxa wey markaas walaalayaal yani hadalka sheekh aad u farbaday lama soo moogi karo si gaara loo aqoon mooyaane yani xaqiiqadu waxay tahay diintii si dhaba loogu noqo caqiidatan wacamal caqiida ahaan iyo camal ahaan waa in waxay markaas koobka loogu noqo taasaa guusha waxay markaas yihiin markaynu diinta si dhaboo koobka ugu noqono asbaabta waxay markaas sidaasoo kale dunyadu waxay maadiga markaas se iyana waxay waxay iskaga celinaya in markaa laga yimaado ila waa sabab sharci oo kawaoo diinteeda ku toosaada iimaanka waa ilaahay ku nusaynaya iyada asbaabtii waxay naadigahayd aad la timaado taasina waxay markaas imanay laakiin haddii tii weynaynta aan agaamini maxaa waxay markaas mid kale kuu tarif yeelanaysa waacidduu lahum mastatactum min quwati wa min ribaadi lkhayr taasa waxay markaas imanaysa laakiin maxaa ka horeeya in iimaaniyan wa ruuxiyan waxay qof kastaa waxay markaas isku taasaa waxay markaas wada dadka muslimiinta islaamki iyo diinti iyo tawxiidkii saxdaana si toosa uma hayaan hub iyo waxbay markaas qalab iyo wax kale haddii la fiiriyana dee gaalada waxay markaas ugu daba fadhiyaan isku soo dhiibi haday sheegisanaya dinac kasta waxaya cayb iyo muslimiinta keli haddana guul iyo nusra la heli markaasaa intii waxay markaas wax ariga noocaas aragteena dadkii muslimiinta waxay markaas ay ka dhex bilaabaysa oo intay dad wala gaalaysiiyaan haddana waxay markaas iyadoo kula soo noqonaya wadamadoodii qaraxyadii iyo jiradii iyo imtixaanaadkii ayay wadamada muslimiintii kula soo noqonaya meel ayaa dara ah qaar kale gaaladii waxay markaas intay soo adeegsato soo fiiraysa ka walaalihi la dhac oo diinta kala dhaco lacagta hore idan xagku wuxuu yahay si dhab ah ee waxay markaas diinta loogu noqdo oo waxay si waxay salafku saalix ay u fahmeen kitaabkiyo sunnada u haysteen ay u dabaqayen in loo qaato oo waxa waxay markaas diinta aan markaas inaan barayna beriga ka taga laga dheeraado qof kastaaba waxay markaas xaakiman waa maxkuumiye qaar wa xukuma iyo qaar wa xukumada waa inay dhammaan diinta loo wado xanuunku waxay markaas ma aha dadka kuwa wa xukuma shacabka iyo dadka ayuu xanuunku ka yimi waayo kuwa xukumaa digaha kamay soo degi sabo sabada samayna iladeena gay hoortiilaayo iladeena ma soo dhex baxeen haddii dad fiican dadku ay noqdaan ay wanaagsanaadaan maa muslimin wanaagsanayn hadday inagooda xumaanana camalkeena waxay markaas ilaahay lagu ciqaabo iyo ka maamulka loo noqonay camalkeena taasaa laynagu ciqaabo xaqiiqada markaas waa taa ee waxay qof kasta in naftiisa xisaabiyo oo waxay markaas ilaahay subxaana watacaala uu ka boqdo oo diinta uu barto oo wuxuu bartay waxay markaas uu ku camal falo weeye gaalada dhibkii laga soo gaaraysana markaas sidaa ilaahay tilmaamay in dhibta waxay markaas loo adkaysto oo diinta loo lagu sugnaado qaarba waxay jirta gaalada ka soo gaari balxay ku keen aayadda yani inteeda dambe walaa yastakisanaka aladiina laa yuqinuun yayna ku fudumaysan yayna kugu xambaari inaad sabri weydo weydo yayna kugu xambaari inaad diintii ku sugnaa weydo dhibkii ay ku adkayso dhinacaas kalena dadka muslimiinta hadii laga de qaar kale baa kasaafay oo waxa marka soo qaar waxay markaas tacaayadka islaamka ee waxay markaas la dagaalamaya dadkaysa oo waxay uga dhigaya calaamad fiica gaara ama dad gaara oo hadday dad muslimiinta ka mid qaldanaan sacaayadka islaamka in waxay markaas leedaa calaamad looga sheegayna waa kuwa noocaas ah dee waxay noqonaysaa gaalada loo furay oo istikfaar ina fudumaysanay noqonaysa haddaad macmal falitaankii diinta adkasadka adiga laga qawlo sidaasaa la odhan doono dee diinta ka mid ah walaa yastakifanaka aladiina laa yuqinuun wey intaas yani runtii aayaddan aad ku macnaheedu wuxuu markaas ku ballaaran yahay ee sabirkaa markaas inuu qofku maciinsado oo la sabro la fiirso guushana ilaahi subxaana watacaala isagaa ballan qaaday innakana asbaabteedu waxay markaas inaan la nimaadnoon ayaa loo baahan yahay baaraka allahu fiikum وجزاكم الله خير وبالله التوفيق